maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa lagu wareejiyey laba gaadiid oo loogu talagalay in loogu adeego dowladda hoose ee degmada gaalkacyo si ay qayb ugu qaataan nadaafadda kuwaasi oo ay ugu deeqeen jaaliyadda qurbo joogta ah ee deegaanka ka soo jeeda munaasabadda lagu wareejinayay gaadiidkan ayaa waxaa ka soo qayb galay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo xubno ka socday bulshada qeybaheeda kala duwan cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale duqa degmada gaalkacyo iyo cabdinaasir cabdiqaadir cabdulle guddoomiyaha gobolka mudug ayaa ka waramay gaadiidka lagu wareejiyey iyaga oo ugu mahadceliyey jaaliyadda qurbo joogta ah ee deegaanka ka soo jeeda maanta halkan waxaan kula wareegaynaa labadii gaari cagaftii iyo iskarowadii ee walaalkii soo gaday aan kala wareegayno walaalihii soo sadaqaysan waxaan leenahay khayr baa allah idin siiyo berri subax u horeysa hadduu ilaahina gaarsiiyo ama berri dambe waxaad arki doontaan ayadoo khayrkii iyo shaqadii bilowday insha allahu tacaala walaalaha aan dariskanaha dowladda puntland waxaan rabaa in aad uga mahad celiyo garab istaagii iyo fududayntii gaadiidkaas derisnimada iyo xushmadda iyo runtii waxay noo muujiyeen oo maaragtay garab istaagga ahaa inaa irahdo waa ku mahadsantihiin madaxweynaha iyo dhammaan wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale intaba walaalayaal madaxda sharafta leh odayaasha qiimaha badan guddoomiyaha gobolka madaxda dowladda hoose madaxda gabdhaha heer gobol iyo heer degmo dhammaan waxaan saakir maalka inaan ugu ducayno walaalihii sadaqada kula baxay lacagtii toddobaatan iyo sideed kun aan soo ururinay ee runtii boosaas waxaa nooga xanimantay cagafta oo wakti naga galay mar kale walaalaha reen dhauroobiba wixii baaqigii ay nooga xanimna naga furdaanshay ayagana waxaan rabaa inaan ilaahay khayr badan ha idin siiyo ayagana contribution kale xoogan bay ku maqan yihiin iyo gaadiid kale in soo kordhiyaan walaalaha sadaqada la baxa waxaa leeyahy ilaahay khayr badan ha idin siiyo deegaanka iyo dadka loogu adeegaya wixii aad bixiseen cid kaliya oo cid gooniya kuma takrifali doonto wax khaldana laguma samayn doono dhib idinka soo gaara insha allah khayr baa looga talin doonaa walaalaha jaaliyadda ah ee reer galmudug gaar ahaan reer gobolka mudug gaar ahaan reer gaalkacyo meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa deegaanka isku tisha in lagu dhisa maahan cid kale oo u maqan ma jirto walaalaha reer maraykan waxaan rabaa inaan caddeeyo reer maraykan runtii waa dal aad u weyn maraykan waa reer minneapolis ama reer minnesota reer minnesota runtii reer maraykan walaalaha kale gurmadka iyo qaylada waa gaarsiinay weli isma aanan gaarin qayladeenana waa u tagtay oo gobolkan ama degmadan wax tartana sidaasaan u caddaynaynaa sidaasaanan ugu ducaynaynaa sidaasaanan u soo bandhigaynaa ayaga intaasaan warkooda u daynayaa kuwa reer nairobi oo wax ballanqaaday iyo reer maraykan iyo cid kasta oo gobolkan iyo degmadan hormarinaysa waxaan idin leenahay waxayna wax alla idinkaga dheefsiiyo waxayna wax allaha idinka dheefsiiyo aan leenahay sidoo kale waxaan la dardaarmahayaa walaalka cabdiraxmaan iyo dowladda hoose gaadiidkan dadku waxay yaqaanaan waxaan wax dowladeed waaye waxaan ayagoo wax dowladeed ah hadana waxa lagula xisaabtamahaya lana kor joogtaynaya hadba sidii loo maxaanku idhaahdaa ee dhaqaajinahayo iyo sida shaqada loogu qabanahayo wiil haddii inta loo dhiiba hadba derbi uu ku dhufto hadba meel uu ku sameeyo waa wax dowlada ma ka yeelayno gaadiidkan lagu wareejiyey maamulka degmada gaalkacyo ayaa qayb ka qaadan doona bilic soo celinta magaalada gaalkacyo